inta badan waxaa jirta daruus diini ah oo laga bixiyo masaajidda sida barashada tafsiirka qur-aanka kariimka axaadiista iyo casharo kale kuwaasi oo dhammaantooda muhiim u ah bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland aadan faarax gaarane ayaa bulshada ku nool magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ugu baaqay in xilliyada ay firaaqada hayaanna ay ka faa'iidaystaan casharada diiniga ee laga bixiyo masaajidda laakiin aniga waxaan kusoo kordhinayaa waan ku faraxsannahay in la raaciyo madrasada in laga bilaabo kitaabo oo sheekh cali wiinooah uu nala joogaa la raadiye culun culunta kitaabada noocyadeeda oo kala duwan culumta diinta islaamka kitaabo laga akhriyo laga bilaabo oo carruurta intay meelaha ku ciyaar lahayeen iyo dadka meelaha maqaaxi u fadhiyo kudirarkii ay ka faa'iidaystaan xilliyada ayada duruusta diiniga marka insha allahu tacaala masaajidkan waan u duceynaynaa dadka dhisayna maaragtay insha allahu tacaala waan u duceynaynaa waxaan kaloo soo jeedinayaa in dadka muslimiinta ah muxsiniinta ah ay badiyaan sadaqada jaariyada masaajido badan la dhiso annaga hadda waxaa jirta runtii meelaha diinta islaamka lagu barto oo madaariista ama dugsiyada qur-aanka aada bay u layacan yihiin saad aragteen xaafad kasta dugsi qur-aan baa ku yaala markaad markaad fiirisid meesha ugu qoran dugsiga qur-aanka ku yaala masaajidda ku yaala magaalada kismaayo ayaa inta badan waxaa laga bartaa cashiro diini a kuwaasi oo muhiim u ah bulshada mudanna in laga faa'iidaysto